gudoomiyaha degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa xirsi ayaa xiriga ka jaray xarunta caafimaadka deegaanka garan nuugle ee gobolka jarar munaasabada xirig jarka xarunta caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka jarar ka degmada gaashaamo iyo sidoo kale xubno ka socday xafiiska caafimaadka gobolka jarar mustafa xirsi gudoomiyaha degmada gaashaamo iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjooga ahaa munaasabada xirig jarka ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey muhiimadda ay bulshada u leedahay xarunta caafimaad iminka goobtan aan joognaa waa garanugle hel santarkii garanugle oo aan maanta xariga ka jirnay garanugle ama santarka garanugle waxa uu jiraa degmada gaashaamo konton iyo toddoba kilomitir waxaa ku hareeraysan oo la doonayaa inuu qabalaygan u adeego ilaa labaatan iyo shan qabalay oo hareeraha ka xiga runtii hel santarkani wuxuu soo maray borosas fara badan waana santarkii afraad ee degmada saddex horaa jiray oo maanyare iyo maxay ahayde mahollin iyo baalde kan aan maanta xariga ka jirnayna waa kii afraad ee degmada insha allah wuxuu u adeegi doonaa dad bulsho ahaan loogu talagalay ilaa labaatan kun ama shan iyo labaatan kun oo baableeshina inuu adeego iyo in ka badanba runaantii xarunta caafimaadka wuxuu wax badan ka bedeli doontaa caafimaadka nolosha dadka ku nool kala nuugli iyo nawaaxiyeeda taasoo aada loogu baahnaa degmadan masaafo dheer u jirtay taasoo loogu macnaha baahideeda lagu dabooli doono xarunta caafimaadka lagu kafargaran doono xarunta caafimaadka wada aragtay dhismaheeda dhismo aada u fiican baa laga dhisay weliba dhismaha waxaa dheer dhismayaal idil baa dheer xarunta caafimaad ka baxsan taasoo macnaha faa'iido weyn u ah shaqaalaha caafimaadka meeshii geli lahayn xitaa waa u diyaar xubinkii u dambeeyey macnaha dee qandaraaslaha dhamaystireeda kolka xarunta caafimaadka waa bilow wax badan oo ka dhiman baa jira haday noqoto shaqaalaha
oo xarga laga jaraya adeegiina si ofishala u bilaabi doona caafimaadkii uu bulshada siinayey waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa inuu ilaahayna soo gaadhsiiyey xaruntan oo in badan qabyo ahayd wakhti badanna dhismaheedu socdo oo qabyo badan soo martay inay maanta adeegii siin doonto bulshada loogu baahnaa qalabaynteedii hadday tahay farniijar hadday tahay medical community dhammaan wixii qalabkee ku shaqayn laydna uu dhammaystiran shaqaalihii dhex joogo bulshada ku nool deegaanka garan nuugle ee gobolka jarar dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa baahi badan u qabay hirgelinta xaruntan caafimaad